haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb labaad oo ku saabsan maansada abaarta iyo roobdoonta dhegaystayaal in badan sidaynu u soo joognay dhowr sano markii ay soo wareegtaba waxaa soomaaliya ka dhici jiray welina ka dhaca abaaro dadka iyo dunyaduba ay ku naaftaan nasiib daro cilmiga saadaasha hawada iyo cimilada dalka lagama aqoon sidaa darteed abaarahaas bulshadu kama tabaabushaysan jirin laba xilli roobaad oo isxiga markii la waayo ayuunbay ummaddu sansaan abaaraa dareemi jirtay mid saddexaad markuu u raaco oo keliya ayuunbayna ogaan jirtay abaar ba'ani inay hareeraysay hababka isgaarsiinta iyo iskaashiga caalamiga ah oo taagdaraa awgeed siday maanta isugu furan tahay dunidu isuguma furayn sida waayadan la isugu gurmadana aadanuhu isuguma gurman jirin sababtaa awgeedna abaartii dhacdaba waxaa xigi jiray geedi tira dhaaf ah iyo macaluul baahsanoo badanaa aan waxba laga qaban kari jirin si kastaba ha ahaatee waxay abaaruhu ugu daraayeen ganacsiga badaha shishadooda intii aanay soomaalidu baran waxay ugu qoob cuslaayeen dunida kale intii aanay xidhiir kala yeelan xoolaha nool oo ahaa hantida qura ee ay lahaayeen baad iyo biyo la-aan kolkii ay eber la noqdaan ayuu dadkuna gaajo iyo cudur u dhammaan jiray tolal dhan oo reer hebel loo aqoon jiray ayaa tusbax go-ay noqon jiray markaasoo tirada guud ee dadweynuhu ay aad u gaasirmi jirtay goortay tana farakahaadana wixii la badbaadin karo ayay badbaadin jireen bar xoolaad iyo dalag beereedba goortay ku diimaan ayay dadka wixii maantaa uu socod ku harsan yahay u luudin jireen meel wuxuu nolol ah ay ku maqleen wixii kalena halkooda ayay uga dhaqaaqi jireen awoowayaal iyo ayeeyooyin weli naftii ku jirto iyo maqaadiirta ayay isaga tegi jireen anoo gabana ayaa waxaan maqli jiray abaar diirata ah oo dalka ka dhacday awgeed in tol soomaaliyeed uu beri kob cidla-a kaga tegay dumar tiro badan oo macaluul la dirgan waayey waxay ahaayeen dumar markaas weli noolaa oo heble iyo heble loo garanayo oo sara joog daaye fadhigii tahli kari waaye si loola joogo iyo si wax loogu qabto markay garan waayeenna way calool adeygeen waxaa la yidhi xero ay u oodeen bay sidii xoolihii ku gureen dabadeedna intay oodafadii u dheereeyeen kaga dhaqaaqeen marahaygana si dhacdadaasi aanay xusuusta uga bixin balli meeshaas ku yiil ayay bulshadii arrintaas uga yidhi naaga oodays u bixisay welina soomaalida qaarkeed ayaa taqaanoo agagaarkiisa degta dhinaca kale siday ila tahay meel cidla-a lagama mala awaalin sheeka xariirooyinka soomaalida kuwooda dadqaratada ku saabsan sida dhegdheer iyo qaarka la midka ah mar walba oo sheekooyinka caynkaasii ay igu soo dhacaanba waxaan iska kari waayaa inaan mareeyo wuxuun xiriira oo ka dhexeeyey iyaga iyo abaarihii hanti oo idil uu dadku ku waayi jiray dalkana ka dhici jiray waase male malana run ma wada noqdo raggii tiriyey maansada xilliyada abaaraha ee baweyne lagu bariyey ee roobdoonta loo yaqaan waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa carays ciise kaarshe oo sidaan mar walba idhaahdo ahaa hal abuurkii meekhaanka sare saarka soo gaarsiiyey sigayna in gabayga uu la soo simo waxay ahayd sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii qarnigii aynu soo dhaafnay iyo abaartii bacnayd ee waagaa dadku ku naaftay gobollada qaarkoodna baastaaley looga bixiyey baryahaas ayuu cadhaystiriyey saar roob doon ah oo si qoto dheer uu eebbe ugu bariyey isla markaasna uu ku faahfaahiyey dad duunyo iyo dagaanba dhibaatooyinkii ay dalka ku haysay isaga oo adeegsanaya aftahamo kasta oo uu ku muujin karo baahida iyo jiricsanaanta ay ummaddu qabto ayuu soo bandhigayaa sababihii ay la ahayd inay soomaalidu eebbe naxariistiisa ku mudan tahay kuwaasoo ay islaamnimadu ugu horrayso wuxuu eebbe uga calaacalayaa abaarta darteed dhalaal iyo habeenba kulaylka lala harsan waayey oo lala hoyan waayey sidoo kale wuxuu ka murugoonayaa dhirta qaawanida isku waraysatay ee markay dusheeda ku qallashay ay caleyntii ka wada biday dabadeedna u ekaatay wax aboor ka haagay marka xigana si uu baryadiisa u cusleeyo wuxuu ka cabanayaa taagdarrada soomaalida wuxuu qirayaa inkastoo ay dowlad tahay haddana in aanay isu kaalmayn karin oo xukuumaddu aanay lahayn awood ay abaarta wax kaga qabato sababtoo ah iyadoo afar sano oo keliya laga joogo gumaysigii shisheeye markii uu dalku ka xoroobay wuxuu odhanayaa eebow haddaan soomaali nahay sanco ma naqaan eebow sida qaramada horey u maray farsamooyinka lagu tartamaayo aqoon uma lihin eebow waxaan dhaqannaa waa xoolaha nool oo geelu ugu foolaadsan yahay iyagiina abaartii baa la tagtay eebow caanaha iyo hilibka aan iyaga ka helo ayaannu weligaya ku noolayn maantase waa nagu gabaabsiyoo cayr iyo calool maran baannu ka simannay waxaannu nahay muslin muslinkana waad u hiilisaaye eebow maanta na furo oo na badbaadi intaas iyo ka badanba si aftahanima ku dhantahay ayuu carays ugu kala dhigdhigayaa saarka dhextaalkiisu yahay ilaahowna hamba qabo oo tuducyadiisa ay ka mid ahaayeen habeenkii lama hurdoo dharaartii lama harsado cidkii waa hoolan yahay dadkii haaduu hayaa hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliyee ilaahowna hamba qabo na soo hoob waa horree higliyo geedkii harweyn abaar baa hoolatoo haraad baa looga kacay hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hamba qabo na soo hoob waa horree cadow hoostiisa iyo hog baa laga soo baxoo tallaabadu horuma kicin haddaan haabhaabad nahay abaar nagu haawatiyo hantaaturro kama baxnee hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hamba qabo na soo hoob waa horree qaruumaha horay u maray hub halisay suubsadeen dayaxay haanhaansadeen annuna xoolo aan horriyo horweyn aan soobsaniyo haleelo aan maalna iyo hilbiya caanaan niqiin waa harag waxaan haysannee hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hamba qabo na soo hoob waa horree isaga oo aad moodo inuu ku kalsoon yahay in ducadiisa la aqbali doono ayuu meelaha saarka ugu dambeeya wuxuu hal abuurku eebbe kaga baryayaa roobow roob ma tahay lama rabee midka uu soomaalida ugu deeqi doonaa inuu noqdo mid lagu naaloodo oo bashbash iyo barwaaqo mooye dadka iyo dalka aan dhibaato u keenin wuxuu ku xejinayaa kooxo tira yar oo habowsan markii laga reebo ummadda inteeda badani inay muslim quman tahay sidaas awgeedna ay ilaahayd gar ugu leedahay inuu roobkiisa ugu deeqo ugu dambaystana si isbihinbihini ku dhan tahay ayuu saarowgu eebbe uga duraamanayaa roob ka da'a ka gees iyo ka gees dhammaan dhulka soomaalidu ay ku dhaqan tahay roob doogga iyo tigaadda uu bixiyo lagu naaloodo abaarta iyo wixii ay dadka baddayna lagaga haysto wuxuu yidhi habeen roob soo hugmoo hanqar iyo rida hilaac ugaartaa hawdka iyo haadkuba ay biyo helaan dadkuna haa kaa la dhaho aanbala hoosta ugu jirin adaa noo heli karee rabbigayow nagu hagoog hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliyee ilaahowna hamba qabo na soo hoob waa horree in doontoo hadaf jiroo barkeen uu yahay habow hawraartii nebiga iyo hoggaankaan haysannaa hooguhu waa hal iyo laba hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hamba qabo na soo hoob waa horree dhulkeennii hooyo waa ka wada haybaysanaa hagaag baan kuu baryay ee midaan loo gelin hayaan aanbala hoosta ugu jirin adaa noo heli karee rabbigayow nagu hago hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hambaqabana soo hoob waa horree hargayse iyo hurdiya hubiyo hoolaawa jeer hareeraha haawinaa halkaan iyo buurha kaba hiiraan meesha ay dhahaan habaas weyniyo hawaash intii geel laga hoyo hoggaan awr lagu qabto haybtii soomaalidiyo hilbuhu ay ka hadlayaan hagaag baan kuu baryay hirdoogle iyo caleen hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hamba qabo na soo hoob waa horree dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo